waa codsi laga qaaday dadka reer somalilan gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda gooniisutaagga madax bannaanida ictiraafka somalilan waay waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba dee cadad baad soo bandhigteen tiri intee leeg baad ka soo qaadeen islamarkaana ka soo baxay betitionkan ama codsigan aad samayseen yoolkaygu waxaa ah inaanu hal milyan ka qaadno waxaanu ka qaadnay hal milyan iyo koob iyo labaatan kun halkii ku kala nool yihin ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba somalilan waxay ku kala nool yihiin lixda gobol ee somalilan waagag wasiir markaynu eegno marka la yidhaahdo waxaa la samaynayaa betition amaba codsi baa la samaynaya waxaa inta badan dadku isweydiiyaan somalilan laba kun iyo kowdii waxay sameeyeen afti dadweyneay sameeyeen oo ku aadan dastuurkii berigaasi la sameeyey oo dastuurka somalilan oo goonistaaga somalilan sheegaya kan muxuu kaga duwanyay se kii hore ma ka duwanya kii hore waxaa aftibu ah kanuu afti maaha waa codsi waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore boqolkiiba toddobiyo sagaashan dhibic toddoba waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay gooniisutaagga iyo madax bannaanida somalilan kanna waa codsi imminka ay saxiixeen oo ay ka qayb qaateen hal milyan iyo koob iyo labaatan kun isagana ay ku codsanayaan ictiraafka somalilan waxaa la isweydiin karaa wasiir hal milyan iyo koob iyo labaatan kun oo qof baa laga soo qaado dhammaan gobollada somalilan sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen ay qoraalkan soo seexeen maadaama aana weli jirin somalilan adres iyo iyo weliba goobo gaaro dee loogu loogu hagaagayo toosa nidaamka loo raacay haddarto madalas haddii lasoo bandhigay waxaan filayna joogtay waxaa la raacay nidaamka caalamiga ah ee loo qaado aftida iyo iyo codsiyada loo qaado waxaa weye qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo somalilan waa loo akhriyayey kii akhrisan karayna wuu akhriyayey dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa markaa innaka waxuma naga dhiban adress maadaama aynaan lahayn cinwaana aynaan lahayn qofka waxaa kaga filan mobilkiisa weliba waa laga xaqiijinayey qof walbaba magaciisa iyadoo la isticmaalayo
waa wasiir dan geesta kale ku weydiiyo muddo shan iyo labaatan sannadood dheeraada ayay somalilan madax banaani haysatay islamarkaana dabcan deq ay gaar ahayd haddana codsigan aad samaysan horena labada kun iyo kowdii waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah maxay ka tari karaysaa abaad isleedihiin qadiyadii iyo ictiraaf raadinta ilaa hadda dadaalo badan baad samayseen welina dunidii ictiraaf caalamiya hadda marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo horta ujeeddada codsigani waxaa weeye dadku inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka ay ka taagan yihiin arrinka gooniisutaagga iyo madax bannaanida somalilan waxaa marar badan lagu handacoodaa ictiraafka iyo gooniisutaagga wuxun baa doonaysan yaroo siyaasiyiinoo doonaysa inay ku shaqaysato kanuu wuxuu burinayaa taasuu burinayaa runtii wuxuu caddaynayaa in qadiyadda somalilan iyo madax banaanidu ay tahay qadiyad shacbiya gabagabada wasiiraddan ku weydiiyo waad daraas waad soo samayseen codsigii waad soo samayseen hal milyan iyo koob iyo labaatan kun oo qofba waad saxiixa ka soo qaadeen saa hadda lagu soo bandhigay goobta iyadaa yaa lala wadaagayaa dunida ma u gudbinaysaan halkan rikoor ahaanu baad u haynaysaan qaab nuceeda u adeegsan doontaan dhaatada waxaan doonayna caalamkao dhan la wadaagno waxaan doonay la wadaagno jimciyada qurumaha ka dhexaysa inaan la wadaagno midowda afrika inaan la wadaagno iigad ururka geeska africa jaamacadda carabta ururka midooda yurub iyo wadamada maxaa waaweyn ee muhiimka intaba in la wada wadaagna ayanu doon sida caalamkao dhan xataa inu caalamka ku gaarno miidiya ayaanu doonaa cid waliba ay ka war hayso halka reer somaliland ay ka taagan yihiin siday ugu adag yihiin goonistaagooda rajo ma ka qabtaan inay ictiraafkii wax ka tari doonto ha haddaanaan rajo ka qabanta runtii maanaan isku hawleyn aad baan ugu rajo weyn